shirweyne gili ka falanqee u saamaynta dhaqaale ee qaabdhismeedka dastuurka iyo weliba laqabad ee magaalada muqdisho kaas oo si rasmi an furi ra-iisul wasaare ku-xigeenka lamaad ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane jibriil cabdirashiid shirkooyaa qaban qaabadi wasaaradda cadaaladdiyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo weliba lagu ka hadlaya sida qaabdhismeedka dastuurka federaalka uusan saamayo karo kobaga dhaqaalaga qaybsiga khayraadka maaraynta dakhliga iyo horumaryowka adeegyada dadweynaga shirweynigii waliba ku qeyb galay wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya xasan maalin wasiirka wasaaradda qorshaynta xukuumadda federaalk soomaaliya maxamuud beene beene khubare iyo wakiilo ku dareeri hay-adaha dowladda iyo danayaalka arrimaha dastuurka ra-iisul wasaare ku-xigeenka lamaad ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane jibriil cabdirashiid oo fuli shirka iyo ku hadli uu soo sheegay inay dhammaystiro doonana dastuurka si hallan ku hela xaliyowka oleyska dhaqaalaha dalka ka xukuumad ahaan dan qaran annaga way naga go-an tahay taamkan inaan dhammaystirno haddii ilaah yidhaahdo dastuurka inaan dhammaystirno waa mandate dowladdan ay leedahay oo ay si sharciga u leedahay waana ballan qaadaynaa inaan dhammayno haddii ilaah yidhaahdo lixda jabtar iyo shanta jabtar oo hale hadii ilaah yidhaahdo waxaan u malaynayaa in siyaasiyiin horeo ka mid a dalkan inay inaad maqasheen iyagoo codsanaya in dib loogu dhigo si ay markay hadhow u yimaadaan ay iyagu u dhammaystiraan taasna orax saxe maaha dabcan xukuumadda hadda joogta ayaa maandeed u leh ayadaan dhammaystiri doonta haddii ilaah yidhaahdo wasiirka wasaaradda cadaaladdiio arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya xasan maalin oo sidoo kale ku hadlay dhinishay iyo bogaadisii la hagaajin lahay dhaqaale sal adag iyo dastuurka kuwewa wadatashi bulsha dib uegis dastuurka aan wadno constitutional review processka waxyaabaha ugu muhiimsan ee dastuurkeenna loogu noqday waxaa ka mid a arrimahan sidan oo kale mugdiga ugu jira arrimahan u baahan in la kala caddeeyo arrimahan u baahan aqoonta iyo khibradda u baahan fursaddaas inay maanta aan joogno oo aan ka faa'iidaysanno marka halkan symbosiumkan ama se aqoon isweydaarsigan wuxuu ka tarjumayaa inaan kala dooranno mustaqbal ku dhisan aqoon iyo iftiin ku dhisan cadaalad ku dhisan asaas saxa aanu dhisayno mustaqbalka ummaddeenna aanu dhisayno doodo ma ahan maaragtay qofeed iyo shakhsiyadeed ma ahan soomaaliya waxay yeelanaysaa inay u socoto la rabaa waxaa waaye waxaa la yidhaahdo national debate oo constitutional debate dooda dastuuriya soomaaliya inay yeelata waayo oo dowladnimadeeda ku dhisayso midkii qofka iyo midkii qabiilka in looga soo gudbo oo dooda dastuuriya aan yeelano fursadahaasna maanta ayayna hor yaallaan khiyaaraadkaas iyo kala doorashooyinkaasna maanta ayna hor yaallaan agaasimaha golaha dhaqaalaha qaranka doctor xasan aadan hoosow iyo dhinishay ku hadli walyaabolan ku maaragna silan shal ilaalayay qaabdhismeedka dastuurka iyo oleysyada dhaqaale ee ku dhalada koraa waxaa ku jira qodobo waaweyn oo dhaqaalo taabta sida dhulka sida khayraadka loo maxay ahayd loo allocate gareeyo ee jabtarada soo socda waxaa ka mid a jabtarada quseeya nidaamka federaalka waxaa ka mid a maxay ahayd jabtarada quseeya sida awoodda ay u kala yeelanayaan maamulada kala duwan ee dalka intaas waa inta ay muhiimka tahay in la fariisiyo si wadankan ama ha ahaado muwaadin ama hay-ad dowladeed ama siyaasad guud ahaan ama runtii ha ahaado maalgashade in uu qofkaas helo kalsooni laakiin arrimo kale oo waxaa jira runtii in ay muhiim tahay in laga ilaaliyo dastuurka in dastuurka waxaa muhiim ah dhaqaal ahaan in laga ilaaliyo culayska faraha badan tusaale ahaan hay-ado badan oo waxaa jira maxay ahayd lagu qori karo dastuurka qaarkoodna way ku qoran yihiin qof walbaa laga yaabaa in hay-ad inta la abuuray la hay-addan mid dastuuri ha laga dhigo dastuurka ha la geliyo waxyaabahaas waxay dastuurka ku keeni karaan dhaqaalaha ku keeni karaan runtii culays shirkana qaybkood dadaalada dowladda ee kajaar tirgeliyowka dastuur dhamaystiran oo suurtagalka dhikawa nidaam dowladnimo hufun oo dhaqaal ahaan adeegow danaha shacabka soomaaliyeed